Aan ku bilownay eedan jirayaal ka socda toddoba iyo labaatan waddan oo midowda Yurub ah xubnana ka ah midowgaasi ayaa xaddii shalay isla faaqiday xayiraadda saliidda ruushka ka timaad xilli xiisadda dagaalku ay weli ka taagan tahay islamarkaana ay socdaan cadaadiska la saarayo ruushka wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london nooga soo diray
madaxda yurub ayaa warwar ka qabta in haddii aanay heshiis gaadhin uu saameyn ku yeelan doono kulankooda labada maalmood soconaya ee bilaabmaya maanta madaxweynaha yukrain ayaa kulankan kaga qaybgelaya nidaamka fogaanka aragga iyada oo la filaya inuu ku guugaabiyo madaxda yurub inay joojiyaan gaasta ruushka uga timaada iyada oo duulaankii ruushku ku qaaday dalkiisa bishii saddexaad marayo cunaqabatayntii ugu dambeysay ee ay soo jeediyaan midooda yurub waxaa joojisay hungari oo ah waddan aan lahayn bad sababtaas awgeedna aanay soo gaadhin saliidda maraakiibtu keeni karto hungari boqolkiiba shan iyo lixdan waxa ay ku tiirsan tahay saliidda uga timaada ruushka ee lasoo mariya dhuumaha loo yaqaano drushba oo soo mara deegaano badan oo ku yaala bariga iyo bartamaha yurub hungari waxa ay soo jeedisay inay u baahan tahay ilaa afar sannadood iyo taageero dhaqaale oo dhan siddeed boqol iyo lixdan milyan oo dollar oo ay ugu baahan tahay inay dibu habeyn ugu samayso warshadaha sifeeye saliidda si ay u gaarsiiyaan heer lagu hagaajin karo saliidan ruushka ka iman iyo kor u qaadista dhuumaha saliidda qaada oo ka keeni kara dalalka koreeshiya maxaa laga filan karaa haddaba kulanka deg dega ah ee xubnaha midooda yurub maanta u bilowday su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain cabdi xaafid kulanka waxaad moodaa in uu kasoo bixi doono tanaasulaan waxaanad moodaa in loo tanaasuli doono dowladaha cabashada ka muujiyey inayn hadda diyaar u ahayn inay ka maarmaan shidaalka ruushka waxaa jirtaa madaxweynaha ukraine in uu ku baaqay in lagu adkeeyo cunaqabateynka ruushka si uu maalgelinta uu maalgelinayo dagaalka ukraine uu ku wado taasoo uu ka helahayo dakhliga kasoo gelaya shidaalkaasi loo hor istaago dowladaha inta badan cabashada muujiyey waxaa weeye hungary chek republic iyo slovakia kuwaasoo shidaalka iyo iyo saliidda iyo gaaskaba kaga helo ruushka qaabka baybabka cunaqabateyntan hadda la doonahayana waxaa la rabaa in lagu waasiciyo oo la gaarsiiyo baybabka maadaama hadda khaasatan hungary ay tahay dal aan bad lahayn oo maraakiibta ay kusoo xiran karaan shidaalka wado waxaa weeye haddana ayna ka maarmi karin xilligan waxna u qorshaysnayn waxay ku qasban yihiin marka dowladaha yurub in ay tanaasulaan oy dib u hakiyaan cunaqabateynada lagu baaqahayo la rabo in wax lagu sii yeeleeyo qaabka uu dhaqaalaha u abuurayo ruushka wadamada islafaakiya iyo jamhuuriyadda jek ayaa iyagana gaasta loo soo maraya dhuumaha drushba waxa aanay ogolaadeen inay qaataan nidaamka labada sannadood ay ku joojinayaan gaasta ruushka uga timaada sida laga soo xigtay diblomaasiyiin ka tirsan midowda yurub dhuumahan gaasta ee drushba waxaa lasoo marayaa afar dalool marka loo qaybiyo saddex ka mida gaasta yurub looga soo dhoofiyo ruushka qorshahan gaas ruushka lagu joojinayo waxaa soo jeediyey faransiiska oo iminka haya madaxa yurub iyo kounsilka yurub oo wakiil ka ah toddobiyo labaatanka dal ee xubnaha ka ah midowgaasi ujeedada laga leeyahay waa in xal laga gaadho cunaqabatayta lixaad ee midooda yurub uu doonayo inuu ruushka saaro ilaa bishii may waana qayb ka mid ah dadaalada ay ugu jiraan inay dalka ukraine ugu hiilayaan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london